kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aannu ku eegayno toddobaadkan aqoonta iyo dhaqanka soomaalidii hore daraasado kala duwan oo la sameeyey ayaa muujinaya in soomaalidii hore ay dhaqan ahaan lahaayeen qaab ay ku ogaadaan wakhtiga iyo saadaasha cimilada sidoo kale waxay lahaayeen magacyo u gaar ah oo ay bilaha iyo maalmaha u kala bixiyeen ibraahim axmed cali waa cilmi baaris soomaaliyeed kuna sugan dalka jabuuti waxa uu dhowaan soo saaray kalandar ama tirsi uu ku saleeyey magacyada af soomaaliga ah ee bilaha iyo maalmaha tirsigan aan soo saaray waxaan ku saleeyey sidii loo isticmaalayey oo loo adeegsanayay dhaqan ahaan wax anuu antumay ama anuu maad aragtay aan habeeyey maahin waxaa ii soo baxday tirsi ay leeyihiin nimanka badmareenka ah ee soomaalida ah kow waxaa kaloo ii soo baxay tirsi ay leeyihiin nimanka xoola dhaqatada ah ee soomaaliyeed tirsi kale oo ay leeyihiin nimanka beero qodaalka ee soomaaliyeed saddexdaa tirsi dabadeed markaan si kasti aan u rogroga een dhalaaliyey waxaa ii soo baxday tirsigan aan kalandarka aan ku soo saaray iyaa ii soo baxay tirsigaas oo la yidhaahdo tirsiga buraad ama tirsiga kala guurka ee soomaalida waxaanan u qaatay waa kolka koowaad waxaa ii soo baxday in kow bisha koowaad oo saddexda bilood ee xagaaga bisha koowaad waa naaf islamarkaana waa god kamid a sideed iyo labaatanka god bishu waa soddon cisho bisha labaadi waa kodxin waa soddon cisho bisha saddexaadna waa dirir waa koob iyo soddon cisho saddexdaa bilood xagaaga iyaale saddexda bilood ee ku xigta waa gudba oo soddon cisho ah xoorey oo soddon cisho ah darabley oo koob iyo soddon cisho ah saddexda bilooda ku xigtina waa cirir oo soddon cisho ah cuur oo soddon cisho ah duugato oo koob iyo soddon cisho ah bisha cuur marka afar sannadood la joogo isbedel baa dhaca waxay noqotaa koob iyo soddon bisha miicaad oo bisha tobnaad ah waa soddon cisho agaali oo waa islamarkaana waa god godka meesha agaali aan kuleehay waa koob iyo soddon cisho afagaalna koob iyo soddon marka saddexda laba-iyo tobanka bilood sidaas iyay yihiin haddii aan ka hadlo in yaroo ku sahaabsan toddobada ayaamood waxaa jira waxa la yidhaahdo waxa la yidhaahdo iyaa jira toddobada maluug toddobada maluug waxa weeyaan toddobada balaaneed balaaneedada bahalada la yidhaahdo balaaneedadaasina maariska xidigtan jibuteerka soomaaliduna meerayaasha meerayaasha ay u taqaano weeyaan kolka bahalada meerayaasha loo yaqaano ee toddobada ah sal u ah kolka waxa weeyaan cadceeda maalinta koowaad ayaa loo adeegsadaa maalintiina waxay noqonaysaa cadceeda maalinta labaadi waa hodala oo dayaxa ah magaca labaad ee dayaxu leeyahay af soomaaligu waa hobal hobala iyo weyaan maalinta labaadna oo waxa weeyaan waa isniintii maalinta saddexaadna woobley woobku waa geed lagu aslo qaridda oo oo caseeya marka woob marka kale laleeyahay waa balaaneedka saddexaad magaciisa ee loo yaqaano xidigta maris loo yaqaano bley waa talaatada weeyaan maalinta saddexaad waa dabra marka dabra waxa weeyaan waa maalinta afraad baan ujeedaa wuxuu ka yimiday xidiga la yidhaahdo dhabbare dhabbare waa mercury waa xidiga cadceeda ku dhabbare marka xidigaas waa dhabbara la yidhaahdaa markuu ayaanta tahayna waa waa waa dhabra weeyaan waa dhabra oo kolkaa waxa weeyaan arbacada maalinta shanaad waa dabayl waa dabayl weeyaano maalintaasi dabayl leh waa xidiga weyn ee jupiterka la yidhaahda ee aadka u weyn waxid waa maalinta shanaad khamiista aan u naqaano weeyaan dabayl weeyaan maad aragtay ayaa iyaantina noqonaysaa xidiguna waa dabayl leh maalinta lixaad waa dusa waxa weeyaan bahashan la yidhaahdo denis quruxda badan leh iminka xaggan joogta cadceedu kasoo baxaysa xidigta waa beri soomaalida qaarkoodna u taqaano waa dusa weeyaan waxa dusa loogu yidhay xaggan bariga iyadoo joogto unbaa galbeedka haddana laga arkaa giraanta dhulka iyo dhulka hoosteeday dustay odayadu yidhaahdiin saasay duso u yidhaahdiin soomaalida qaarkeedna inay wax kale u taqaana allahu yaclam kolka waa maalinta lixaad oo waa jimcaha weeyaan dimeley waa maalinta toddobaad oo bahalkan la yidhaahdaa saturn oo ah xidiga toddobaad toddobada xidig xidiga ugu sarreeya weeyaan diimaley oo diyaana la yidhahdaa xidiga diimaleyna waxa weeyaan ayaamtii oo waa sabtida toddobada ayaamood waxay ka soo jeedaan kolkaa toddobada balaaneed ayay ka soo jeedaan ama meere ayaamahana taas ayaan ka keenay waxaase jira niman kale oo oo saaxiibadaya ama niman kale oo qorayaalah oo ka ugu cumri dheer ama ninka ugu cumri dheeri uu ahaa nin ku noolaa maxaan idhahdaaye war sheekh oo isagu maad aragtay war sheekh waad garanaysaa inay gobolka banaadir maxaan idhahdaa aada ugu dhowdahay marka war sheekh waxa weeyaan ninkaasi wuxuu isaga laga weriyey boqol sano ka hor qoraal laga hayo waxa weeyaan toddobada ayaamood hahad buu axadda ka dhigay qoraxdana wuxuu ka dhigay isniin ama hakan sare talaatada ayuu ka dhigay kumat arbacada ayuu ka dhigay sare hakanna khamiista ayuu ka dhigay sare ari jimcaha ayuu ka dhigay sare geel ama gaalna sabtida ayuu ka dhigay deegaanada soomaalidu ay ku nool yihiin oo aad u ballaaran iyo tirayarida cilmi baarista lagu sameeyey taariikhda soomaalida oo dhan ayaan suurtagal ka dhigaynin in lasoo wada koobo erey bixinta la xidhiidha xilliga iyo wakhtiga ee ay u yaqaaneen soomaalida ku nool deegaanada kala duwan laakiin fanax xaaji aadam oo luqadda soomaaliga ka dhiga kuliyadda south central college ee gobolka minnesota ayaa isaguna soo bandhigay cilmi baaris uu ku sameeyey arrintan waxa uu soo saaray kalandar af soomaali ah isagoo adeegsaday ereyga ah halaatus horta waxay ugu dhalatay baaritaanka iyo raadintan halaatuska af soomaaliga labada kun iyo tobankii markaas oo aan shahaadada labaad ee magisterka aan ka diyaarinayay magaalada hadda aan deganahay kuliyadda ku taal ee la yidhaaho montero state university waxaan isbaranay macallin american ah oo muddo shan iyo toban sana sacuudiga kasoo shaqeeyey marka macallinku runtii wuxuu jeclaa markasta markaynu is aragno inuu luqadda carabiga ula hadlo maadaama ana muddo dheer lix iyo toban sana aan deganaa yeman marka macallinkaasi professor meesha idaacadda nafteeda ka dhigo u ahay marka markuu wakti helo waa soo wici jiray waa sheekeysan jirnay si carabigiisi oon ugu dhumin maalin maalmaha kamida marka wuxuu u weydiiyey maalmaha af soomaali maxaa lagu yidhaah runtii waa mid waagi ugu baryeysisay oo uu ku baraarugay anoona u fiirsan aan si laaba ka waxaan u yidhi sabti iyo axad iyo isniin markaasu wuxuu yidhi la kuwan kuwa carabiga waaye adinku kuwama leedihiin waaye runtii waagaa igu baryey bilihi haddaan weydi bilihi haddaan waxaan january iyo february wuxuu yidhi kuwan ingiriis waa kow dhex april gabdhaha ula baxnaa marka wax kale ma haysaa horta runtii markaas ayaan horta ku dhaqaaqay bal horta in aan raadiyo bal maalmihii af soomaaliga iyo bilihii af soomaaliga bal inaan dabagalo wax uun aan helo oo at least xataa aniga daafac in noqdaan markaa sababtoo sabti iyo xad isniin mala soo taagna karo waa soomaali waa carabi madaan cad waaye oo biyo aan la marin marka runtii waxa waaye horta waxaan hadda waxaan aan soo bandhigay oon hagaajiyey wax aniga aan alifa maaha internetkan galay baaritaanaan sameeyey markii ugu dambeysay waxaa iisoo horta waxaan hay dhowr riwaayadood oo macnaha dhowr tiradood oo kala duwan oo maalmaha loo wada bixiyey marka dambe ilaahay amarkiis nin aan runtii abaan oo aad aan u jeclaa oo runtii abaanada soomaaliyeed abaanad ugu caansan ugu wanaagsan u ahaa oo ahaa abwaan xasan sheekh muumin allah u naxariistee ayaa waxaan helay baaritaan uu sameeyey oo maalmaha ah marka waxa waaye markaan fiiriyey kuwadan aan isku wada celceliyey waxaa iila muuqatay wax suuragal ah kii abwaan xasan sheekh muumin oo soo qaatay ayaa suuragal iila muuqatay tii ayaan soo qaatay marka inaan maalmihii halkaasi ku abaaro oo ah maalinta sabdiga ah oo ah soo roga axaddi oo ah koobin isniintii oo ah lamin lamin marka ma lablabana ku jirto meeshaas lamin lamtoka koodaar waa arbacadi hakiso waa khamiisti hakiso dilana waa jimcihii hortadoobi saasu macnaha runtii marka aniga markaan ku sameeyey dib u raac waxay iila muuqatay maadaama soomaali haddaan nahay maalinta sabdiga ay tahay maalinta oo isbuuca uu noo soo noqdo oo sabdi shaqo aan bilaawno waa soo roge waa sida aniga u aliftay oo macnaha u samaystay soo roge maadaama awgaanka uuna ka bixin wax faalo dheer ah waxaa idhi soo roge sitimaankii dhammaadee soo celisay koobin way koobisay wixii la soo celiyey koobisay waa axaddi waaye laminta waxaan ka soo qaatay ereyga ah lim beerta macnaha waxaa jirto dadka berlayda waxay isticmaal ereyganaa limin waxa waaye markuu isku baxo maaragta abuurka yirka markuu intuu yar yahay oo isku baxo siunu isku gubin qaar baa laga jarca waa lin beerta limintaasaa taasaa la yidhaahaa talaada waxaan usoo qaatay oo u qaatay inay tahay lama tooko lama toog maadaama talaado ay kala barayso saddex iyo saddex u qaybinayso arbacadii waxaa yidhi marka koodaar koodaar ereygaas runtii wuxuu ila muuqday erey kushita abaalkan waa hoosuu ku caddayn doonaa insha allah waa ku sheegi doonaa laakiin waxaan usoo qaatay farxad kookoodaase ereyga la yidhaha afka naxwooyin ku jiro koo kalena kookoodaase marka koodaarka saasaan ugu soo dhaweeyey hakiso waa istaajiso waaye waa khamiisti waaye wixii lasoo dhigay hajidaysaa jimcihii waxay noqotay hakiso bile waa sharax aniga aan ugu samaystay marka markaan todobaad maalin ereygan erebixinta oo kalendarka ah runtii markaan baaray boqol kiiba sagaashan halatusas waa laisku raacsan yahay hal tus halatus marka ereygaas waa kalendarka waa laisku raacsan yahay midda kale bilaha runtii qaarkood dad badan oo odayaal oo runtii waayo araga la wadaagay inkastoo bilaha af soomaaliga inta badan soomaali ay yihiinba intooda boqol kiiba waxaan dhihi karaa sagaa laba iyo tobanka bilood intaba af soomaali oo caadi laga garan kara waayo oo ku salaysan xiliyadii masalan jiilaalkii oo winterka ah bishii january todob february hays march diraac saddexda bilo hoos imaanaysa macnaha guugane waa seermaweydo oo runtii cid waliba ay garan karto candaqoys iyo gu'yare xagaaga ama samarka waxaa hoos imaanayo xagaa cadde xagaa madoobe iyo karan deyrta waxaa hoos imaanayo dambarsame oo octoobar ah deer halaalood oo november ah iyo dalaalo oo december ah marka waxa waaye todob waa january hays waa february diraac waa march seermaweydu waa april andaqoys may guyare june xagaa cadde july xagaamadooda august karan september dambarsame octoober deer halaalood november iyo dalaalo december marka laba iyo tobanka bilood sidaas ayaan macnaha anigaa ku go-aansaday dhinaca sharciga iyo xeerarka bulshada waxaa jira xeerar ay soomaalidu lahaayeen oo lagu kala saarayay dadka isqabta ee isku deegaanka ah cabdallah xaaji cismaan ceelaye waa cilmibaare u kuurgala arrimaha dhaqanka waxaana uu ku nool yahay jabuuti waxa uu qoray buug ku saabsan mid ka mid a xeerarka soomaalida oo loo yaqaano xeer ciise xeerka ciisuhu wuxuu ka mid yahay aduu xeerashii soomaalidu ay lahaan jirtay mahmaha odhanaysaa jirta meel aan xeer lagu lahayn waa lagu xooloobaa kolkaa dadku xoolo ma ahayna xeerka uu jiray oo way lahayd soomaalida oo dhan xeerkan ciiseha laakiin taariikhdii loo fadhiistay iyo xiliyadii la sameeyey ayaan xoogaa dulmariyo tusaale ahaan geeskan africa dawladii islaamka ee axmed gurey hogaaminayey ugu dambeyn markii la jebiyey ee bortugiiska iyo amxaaradu isugu tegeen axmed gureyna la dilay kadib ciidamadii bortugiisku waxay xeebaha soomaalida oo dhan madaafiic ku garaaci jireen gaar ahaan sayrac baa kamid ahayd meelihii maaragtay ay duqeeyeen xooga duqeeyeen jasiirada suqadra laydhaa ayuu markaa bortugiisku degay xeebaheenaa soomaalida wixii ka baxayay wixii soo gelayeena uu cunaqabateeyey deedna markaasaa lagu noqday miyigii oo magaalooyinkii laga guuray baacmusharkiina uu istaagay xiliyadaa weliba waxaa ka dhacay dagaalo kale oo fawdo ayaa bilaabatay weliba quruntan la yidhaahdo oromada oo xilligaa lo badan wadatay ayaa sida taarikhyahanadu gaar ahaan maxamed cabdilaahi rirash taarikhyahanka weyn aan kasoo warinay wuxuu yidhi xilligaa ayay oromadu dhulka timiday oo ina qabsatay deedna rogaal celin dambe ayay dadkii galeen gariirana way dhaceen deedna oramadii markii dib loo celiyey oo xilligaa gaalaawi la odhan jiray odayadii maxay ahayd taariikhda kasoo gaadhnayna way ka waramaano qoladaas waxaa hogaamin jiray baa layidhi nin la odhan jiray aala buuri ama aala boore la odhan jiray ninkaas markii la jebiyey iyo colkiisii baa weerar lagu qaaday xilligaa kadib oo foodadu jirtay ayaa maxay ahayd xeerka keentay oo loo fadhiistay odayaduna waxay sheegaan markaa xeerka markii loo fadhiistay afar meelood ayaa laga bilaabay oo la fadhiistay konton sannadood ayuu soconayay xeerka dhigistiisu ayaan odayada kasoo wariyey gobolkan maxay ahayday selal iyo awdal iyo gobolka city la yidhaahdo ee dowlad deegaanka soomaalida haatan ka mid a ayay intuba ku yaaleen oo loo fadhiistay kontonkaa sannadoodba si haddaba xeerkii ay u qodobeeyaan ay dadkii maaragtay u xukumaan waxaad ka garanaysaa xeerku si u dhigan yahay inay dadkaas u ahaayeen dad wax yaqaana qaabkii dawladihii ay soo arkeen bay dhulka u qaybiyeen waxay ka dhigeen laba iyo toban gallin waxay ka dhigeen laba iyo toban bay qabiilkii ciisaha u qeybiyeen si ay wax ugu qaybsadaan ay maaragtay isku ogolaadaan heshiis ugu ahaadaan laba iyo toban geed oo garta lagu qaadana way sameeyeen laba iyo toban dixood oo caan oo iyadana la fadhiisana way sameeyeen markaa kadib ayaa haddaba de xeerkii lagu dhaqmay ragga xeerka ku dhaqaya dadka cid walba xeerka kuma dhaqdo dadka xeerka waxa ku dhaqa ummadda rag la yaqaano oo maaragtay daacada ilen dadku dad mushahar iyo lacag qaadan jiray maaha nin walba xoolihiisu iska raacayay isagoo daacad ka ah ayuunbu arrinkaa gelaya raggii xeeryaqaankaa kolkaa ayaa haddaba dadka u tirinaya sidee lagu garanayay dee raggaas waxaa la yidhi oy odayadu yidhaahdeen ama aan kasoo warinay raggu waa didiye iyo dabbaale ninka didiye la yidhaahdo waxba looma dirto ninka dabaale la yidhahdo dadka isku soo duwa ayaa xeerka maaragtay dadka garta u qaada oo ummadda kala wada raggu waa aayo reeb iyo eelo reeb baa la yidhi aayo reeb weeyaan ninka ummadiisa u taliyaa eelo reebna waa ninka maaragtay la yidhi garma qaadi karo raggu waxa la yidhi waa soof eeg iyo suul eeg suul eeg waa nin dadkiisa kusoo jeesta oo aan waxba hawaasin isagu xumaan ka shaqeeya soof eegna waa nin meel fog wax ka eegoo aragti dheer raggaas oo kale weeyaan bay yidhahdeen ragga xeerka dadka ku dhaqayay waxaa la yidhi raggu waa bogsiiye iyo beleliye bogsiiye ayaa wax loo diranayay oo dadka maaragtay kala dhabaya oo xeerka iyo garka ku kala qaadaya waxaa la yidhi raggu waa hedlade iyo hurbe hedlade waa ninka shaqeeya ee kalaha ee xoolaha iyo ummadda u shaqeeya hurdana de waa nin ay dantiisiba sheegayo waxba dee looma dirto waxaa la yidhi xoolo la joog iyo xeer la joog weeyaan raggu xoolo la joog waa ninka xoolaha dhaqaaleeya geel iyo lo iyo adiba iyo wixii kale soo raaca xeer la joogna waa ninkaa geedka joogay goorka si ummadda u taliye raggaa xeerka yaqaanay buu isna ahaa waxaa kaloo la yidhi raggu waa talakeen iyo tala raac ninkaa tala raac la yidhi waa ninka wixii rag ninka raggii wixii uu ku taliyo raaca talakeenna waa ninkaa ummadda u talinaya talada keenaya ayuu ahaa marka haddaba waxaad isweydiinaysaa ood leedahay xeerka miyuu qornaa waagaa mise ma qornayn waxay nagu soo gaadhay inay waxaasu qornayn laakiin dadku ay madaxa ku hayeen oo iyaku ay xafidsanaayeen si ay xafidaadu ugu dhib yaraatana way qodobeeyeen oo yacni maahmaaho ayay i isticmaaleen si maaragtay aan loo iloobin waayo maahmaahda lama iloobo iyo suugaanka waxaa kamid ah haddaan tusaale usoo qaato marka qodobka ay leeyihiin ciisuhu dhulkuu wada leeyahay waxay yidhaahdeen ciise ceel iyo caws ma kala laha dhulka ceel iyo caws ba ku yaalla wixii laisku dilaya weyaan ma kala laho dadka uu dhexeeyaabaa la yidhi ciisaha uu dhexeeyaaba yahay waxaa la yidhi ciise saddex baa dhex u ah bay yidhaahdeen oo waa xeerka dhulka iyo ugaadka intaasaa udhaxaysa oo ka dhaxaysa xeerkuna waa xeerkaa lagu wada dhaqmayo dhulkuna waa dhulkaa la wada leeyahay la daaqayo ugaaskuna waa aabbihiio waa boqorkii ummadda ah waxa kale yidhaahdeen tusaaleaan usoo qaadanaynaa sidiin iyo jicsin ha inaga dhexeeyo sidiin waxaa la yidhaha waxa la wada cunayo laismarti gelinayo ee wax laysa siinayo jicsinna waxaa la yidhaahdaa markuu nin caydhoobo ama reer caydhoobo aan idhaahdo oday iyo carruurtiisi iyo markay caydhoodaan waa la jicsimaa oo waxaa loo soo ururiyaa oo xeer xoolo nool si maaragtay iyaguna ay nolosha uga qayb galaan qodobada caynkaas oo badan ayaa jiro halkan kusoo koobi jiray
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a tanii kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo